gaaska duubku gaas duubku wuxuu u dhacaa ama maaragtay waa qaab dhaqan ah oo beeshu leedahay bursijar la marow leeyahay waxaa jirto in goobna lagula caano shubo goobna xariirta lagu saaro goobna lagu soo quraan saaro marka stebiskaas u maraa sida uu dhici jiro u dhacay si karaamo leh u dhacay si sharaf leh u dhacay waana maaragtay waa noo soo gabagaboobay ilaahana ku mahadsan
waa mahadsan tahay cabdulaahi maxay ka dhigan tahay duubka ugaaska
duubka ugaasku waxay ka dhigan tahay inay dhaqan iyo maaragtay soo jirin ay tahay allaha barakeeye ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif waa ugaaskii kow iyo labaatanaad ay beeshaanu leedahay marka dee dhabbahaasuu ku taagan yahay marka dee kaalin banaaneedoo dee beesha ka banaaneed buuxinaysaa saanuba nooga soo dahayo dee maaragtay wakti badan xoogaa dhilayd iyo waxyaaba maaragtay sisamka amni darada gobolka jirtay waxbaa dib noo saameeyey ilaha ku masaxday noo qabsoontay marka dee waa busishin banaanaa la buuxiyey iyo maarata dhaqan soo jireen waaye maaragtay ay ka dhigan tahay duubka ugaasku
inta badan ama sida aan ka warqabno ugaasyada waxaa lagu duubaa halka loo yaqaano daaro ugaas maxay tahay sababta halkan loo doortay
horta daharugaas aan ku baro daharugaas waa goob ugaaskana lagu duubo haddii qadartii waktigu yimaadna lagu aasa waa waxaa ku aasan labaatan ugaasa hadda ku aasan ugaaska hadda joogaana ilaahay hanoo xafido waa ugaaska koob iyo labaatanaad dhaqan meeshaas soo jira waa koob iyo labaatankaas ugaas meeshii lagu lagu maaragtay lagu maaragtay lagula caano shubeen laguna duubay aheeday meel dhaqan hoosaasoo soo jirtayoo ilaa maaragtay wakti aada u fog soo jirtay dhaqankan ugaasku wuxuu soo bilowday xilli beeshaanu ay aheeday ilaa kow iyo labaatan qoys afartan iyo kow qoys ay aheeday oo soo bilowday ilaa intaasoo soo jiray inta hadda artayna la egtahay ilaah ku mahadsan waa barakowday marka arrintaas arrin dhaqanoo soo jirtay oo meeshaas loo daba kaco waa
ugu dambeyn duubka ugaaska muxuu ka bedeli karaa xaaladda gobolka ka jirta wakhtigan wax badanuu ka bedeli karaa wax badan aanan sugayni annaga maaragtay kabil ahaan ugaasku waa shaksiga keliyaha la dhegeysto waa shaksiga keliyax ee warkiisu soconaya waa shaksiga keliyax ee nin mucaarada iyo nin muxaafadu uusan dhaafi karin inuu dhegeysta ay khasab tahay marka waxyaabihii culaysyada gobolka ka jiray iyo maaragtay culaysyadii kaloo guudoo jiray wax badanuu ka bedeli karaa wuuna ka bedelayaa nin dhallinyaraa fireesh ah maskaxdiisu shaqaynayso wax badan xoog ogaal ah dalka wax badan u soo joogay ugaasyadii ilaa awowgiis ilaa intaa ugaasyada lasoo shaqaynaya waaye marka wax badan u bedelaa insha allah wayna bedel maayaan